magaalada barbaraaya waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya bulshada ku noolna ay si qaali ah ku helaan adeega korontada oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha aadanaha xilligan dunida aynu joogno taasina waxay caqabada dhaqaale ku noqotay dad badan oo aan awoodin in ay si joogto ah ay iskaga bixiyaan biilka korontada shir jaraa-idda uu ku qabtay magaalada hargeysa wasiirka wasaaradda tamarta somalilan injineer axmed jaamac bare ayaa sheegay in dhowaan bulshada reer barabara ay heli doonaan koronto qiimo jaban sidoo kale wasiirka ayaa xusay in meelaha dhibaatada korontada ah wax looga qabanayo ay ka mid tahay magaalada hargeysa shuruucu afar qayboodo waaweyn buu ka kooban yahay oo ay laba ugu muhiimsan yihiin ka koobaadi waxa weeye wax ka qabashada korontada hargeysa oo runtii iyadu gogolxaad u ah mashruuc weyn oo isku xidhka etoobiya iyo somalilan ee korontada gogolxaad u ah kaawanu ka wada hadalay sidii loo dardargelin lahaa iyo sidii looga shaqayn lahaa berbera oo ahayd waxa weeye meelaha aada leerhkooga looga cabanayay muddooyinkii u dambeysay madaxweynuhuna xilligii uu ololaha ku jiray uu ballanqaad halkaa ka sameeyey in dadka reer berbera ay heli doonaan koronto jaban mashruucani wuxuu ugu deeqayaa berbera waxa weeye waa labaatan milyan oo la doonayo berbera berbera korontadeedu in ay qiimaheyga hoos loo dhigo runtii weel banku lacagta wuxuu siiyey dowladda dowladdana uga mas-uula dowladduna shacabkay mas-uul uga tahay inay mashruucaasi u gaadho gacantooda shirkadaheenna korontaduna waxay gacanta ku hayaan korontadii magaalooyinkeenna waaweyn iyaga waxaa loogu mashruuca loogu sabood gareynayaa waa inuu mashruucaasi gaadho gacanta dadweynaha oo ah in qiimaha laga jabiyo qiimaha laga jabiyo waxaanu isla garanay mashruucaasi inuu dhowaan weeg ugu badnaan laba weeg gudaheed inuu hawada naga galo oo la haysiiyo dabadeetana intii halkan aanu joognay bishii waxaanu qiimeyn ku sameynay baahida korontada ee magaalada berbere ka jirta waana lasoo eegay baahideeda insha allahu tacaala mashruucaasina wuxuu ka jawaabi doonaa baahida magaalada berbera ballanqaadku ballanqaad hadalla noqon maayo arrimaha ugu waaweyn ee aanu halkaa u tagnay ee aan safarkaa u gallay wuxuu ahaa ballanqaadkii madaxweynaha inaanu rumayno weel banka iyo shaqaalahayaga waxaan culays u saaraynay inuu qeybtaa berbere iyo kaga aadan ee componentowgu inuu fulo haddana waanu xaqiijinaynaa insha allahu tacala dhawaan furi doono